halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka biterban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aruurnimo arbacaha bisha sebtembarna waa laba sanadkuna waa laba kun iyo shan iyo tobanka idaacadda nasaaka iyo caalamkana waxaa si wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daandurey iyo xuseen barre aadan
xogta iyo warka aan hayaa waa in saldhiggu dib gacantayada ugu soo noqday faahfaahinta iyo tafaasiisha dheeraadka ee ku saabsan sida ay wax u dhaceen iyo faahfaahinta dheeraadka ah waa mid aannu ka sugayno askarteenna goobta ku sugnayd afhayeenka amisom colonel bolin juna oo v o e da uga warramay weerarka al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada amisom ee janaale waraysi ayaannu idinka haynaa sidoo kale waxaad maqli doontaan sunta birta loo yaqaano leed oo dhibaato xoogla ku haysa carruurta qoysas badan oo soomaaliya oo ku nool guryaha qadiimka ee gobolka maine ee dalkan maraykanka waraysi ayaannu idinkaga haynaa sidaas iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa dhegaystayaal marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
hay-adda caalamiga ee socdaalka ayaa waxay sheegtay talaadadii shalay ahayd in muhaajiriin tiradoodu ay ka badan tahay saddex boqol iyo konton kun ay safarro halis badan sanadkan ay uga soo tallaabeen badda mediteraneanka iyaga oo ka soo cararaya qararasaha iyo faqriga ka jira bariga dhexe iyo afrika si ay u helaan nolol u dhaanta tii hore oo ay ka helaan dalalka yurub hay-adda ayaa waxay sheegtay in qaar ka badan laba boqol iyo soddon iyo afar kun oo ka mida muhaajiriintaasi soo safray ay ku degeen xeebaha griiga iyadoo boqol iyo afar iyo toban kun oo kalena ay tageen talyaaniga tiro kale oo yarna dalalka sbain iyo malta iyadoo ay laba kun iyo lix boqol oo qofna ay dhinteen kadib markii ay la degeen doominkii ay sida xaddhaafka ah ay dadka ugu soo rareen dadka sida sharci darrada ah wax ku soo taariibiya tiradii ugu dambeysay ee muhaajiriintaasi oo yurub soo gaartay ayaa yurub waxaa haatan ay la tacaalaysaa burqashada ugu badan tan iyo dagaalkii labaad ee dunida dalka hungari ayaa waxa uu isagu xiray haddana uu dib u furay goobaha tareenada laga raaco goobta ugu weyn ee caasimadda budapest iyadoo halkaasina ay ku dabmeen muhaajiriin badan oo u badnaa qaar ka yimid bariga dhexe oo doonayay inay u tallaabaan dalalka awstriya iyo jarmalka dalka hungari ayaa waxa uu yahay goobta ugu weyn oo muhaajiriinta yurub ay uga sii gudbaan iyadoo sanadkana ay yimaadeen boqol iyo konton iyo lix kun oo muhaajiriina hungari ayaa waxay haatan oodaysaa xadka ay la wadaagto serbiya dowladda maraykanka ayaa culayska saaraysa halista ka dhalan karta barafka dhalaalaya ee badda cidhifka waqooyi ee dunida warkan ayaa kusoo beegmaya iyada oo uu kordhay xaddiga barafka dhalaalaya dowladda maraykanka ayaa sidoo kale waxay isha ku haysaa arrimaha badda cidhifka waqooyi ee dunida la xidhiidha oo ka mid ah nabadgelyada tamarta baarista macdanta iyo weliba kalluumaysiga waxaanay dhammaantood arrimahani qayb ka yihiin arrimaha saameeya isbeddelka cimilada adduunka madaxweynaha maraykanka barack obama oo ku guda jiro booqasho saddex maalmood ah oo uu ku joogo gobolka barafleyda ah ee alaska ee ka tirsan dalkan maraykanka ayaa ku boorinaya golaha koongaresku inay dedejiyaan mashruuc arrintaasi la xidhiidha walaaca laga qabo xaaladaha dhaqaale ee dalkaasi shiinaha ayaa sii xoogaysanaya waxaana walwalkaasi sii kordhiyey warbixin shalayto soo baxday oo la xiriirta wax soo saarka warshadaha ee dalkaasi qiimaha suuqa lacagta ee shanghai ayaa hoos u dhacay bilowgii hore laakiin gelinkii dambe ayuu soo roonaaday saraakiisha dowladda shiinaha ayaa waxay ku doodayaan in xaaladdu a haatan degan tahay oo gacanta ay ku hayaan saamiga warshadaha ee shiinaha ayaa bishii agost ayaa waxaa la sheegay inuu la kulmay hoos udhicii ugu hooseeyey tan iyo sannadkii labada kun iyo laba iyo tobankii wax wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegaysanaysaan washington kadib weerarkii al-shabaab ay ku qaaday eh, saldhiga amison ay ku lahayd janaale ayaa v o eda waxa ay la xiriirtay afhayeenka ciidamada amison lieutenant colonel paul nijuna oo ku sugan nairobi haarun macruuf oo ka tirsan v o eda ayaa waxa uu ka wareystay weerarkii janaale iyo khasaarihii ka dhashay waxaana waraysigaasi noo soo koobaya xuseen barre aadan oo istuudiga ugu weheliya
The information I have is that the base is back in our hands. Uh, the nitty gritty of what may have happened.
xogta iyo warka aan hayaa waa in saldhiggu dib gacantayada ugu soo noqday faahfaahinta iyo tafaasiisha dheeraadka ee ku saabsan sida ay wax u dhaceen iyo faahfaahinta dheeraadka ah waa mid aanu ka sugayno askarteenna goobta ku sugnayd markii ay soo gebagabeeyaan howlgalka laakiin marka laga hadlayo dib u gurashada xeelada dagaal ee aanu samaynay ayaa ah annaga oo rabnay inaannu dib isku urursano kadibna helno xoojin iyo gurmad sidaa ayaanu dib ula wareegnay saldhiggii mar wax laga weydiiyey afhayeenka amisom wararka laga helayo ilo xog ogaal ah oo sheegaya in ku dhowaad labaatan askari oo amisom ah la dilay islamarkaana tiro kale nolosha lagu qabtay ayaa waxa uu kaga jawaabay afhayeenka amisom I, I wonder wh- what the reliable sources sources are also saying about Al Shabaab numbers because every every time we we we have. Uh, waxaan is Ah, weydiinayaa waxay waxay diideen ilahaasi Al-Shabaab.
xogogaalka ay ka sheegayaan khasaaraha soo gaadhay shabaabka sababtoo ah mar kastoon isku dhacno shabaab waxaan idhaahdaa waa muhiim in la ogaado cidda tirada khasaaraha sheegaysa howlgalkani waa mid socda oo aan weli ku guda jirno dagaalkuna wuu socdaa markaa ma garanayo cidda intay goobta tagtay soo tirisay meydka iyo khasaaraha waxaannu mar kasta dadka u sheegnaa inaanay ku sirmin dicaayadda al-shabaab ay fidinayaan waa inaannu sugnaa inta aynu ciidamadeennu ka soo gebagabaynayaan howlgalka markaasi ayaannu ka bixin karnaa macluumaad habboon oo sugan mar la weydiiyey afhayeenka amisom inuu qirayo amaba uu diidayo wararka sheegaya in qaar ka mida askarta amisom iyaga oo nool la soo qabsaday ayaa waxa uu yidhi I do not have that information, so whoever that came from, they would have to uh, verify it themselves. But I do not have any uh, information about.
ma hayo xogtaasi laakiin ciddii ay ka timid waa in iyadu xaqiijisaa laakiin anigu ma hayo warkaasi markaannu soo gebagabayno howlgalkan ee aannu tirokoob sax a samayno ee aannu ogaanno cidda maqan iyo inta joogta markaasi ayaannu faahfaahin ka bixin doonnaa khasaaraha ka dhashay arrintan afhayeenka amisom ayaa la weydiiyey sida ay ku dhacday in xeryaha muhiimka ee amisom ay al-shabaab soo weeraraan iyadoo la og yahay in bishii juun xerada leego ay tiro ka mid a askarta amisom ay ku dhinteen iminkana waxaa la arkayaa weerarkan janaale marka waxaa la weydiiyey maxay tahay sababta arrintan ka dambaysa What does AMISOM need in order to perform its job properly in Somalia in confronting Al waxaannu ku Shabaab?
jirnaa dagaalka nooca aanay labada dhinac ee dagaalamaysa aanay isku dhigmin islamarkaana ay farsamadoodu kala duwan tahay sidaasi daraaddeed ma jirto cadow aan meel ku tilmaami karno ama aan sheegi karno cidda uu yahay sidaasi daraaddeed weerarada gaadmada ah waa kuwo dhici kara sidaad sheegtayba waxa uu ka dhacay leego iyo kan aannu iminka ka hadlayno oo loo adeegsaday baabuur lala soo beegsaday albaabka saldhigga oo la qarxiyey waana qayb ka mida dagaalka aan soo sheegay sidaasi daraaddeed waxaa annaga noo muhiim ah inaannu ku dadaalno sidii loo yarayn lahaa loogana hortegi lahaa weerarada noocan oo kale ah waxaana ka mid a qaababka muhiimka ah ee aan uga hortagno waa helista xogta sirta ah amaba sirdoonka waxaana macluumaadka ugu muhiimsan aanu ka helnaa ummadda soomaaliyeed waxayna taasi noo suurtogelisay inaannu hakinno ama aanu carqaladayno weeraro badan waxaanan soo dhoweynaynaa wada shaqaynta aanu leenahay annaga iyo ummadda soomaaliyeed kaasina wuxuu ahaa afhayeenka ciidamada amsom lieutenant colonel paul inyuna oo ku sugan magaalada nairobi waxaana uu u waramayey haaruun macruuf oo jooga washington
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a sunta loo yaqaano liid oo laga helo ranjiga guryaha la mariyo ayaa dhibaato ku haysa caruurta qoysas badan oo soomaaliyeed oo ku nool guryaha qadiimka ah ee gobolka maine ee dalkani maraykanka ibraahim xasan daadurey ayaa arrintaasi waxa uu ka waraystay siciid ciise maxamuud oo loo yaqaano baasto oo ka mid a ganacsatada jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolkaasi maine runtii hadda waxyaabaha een, dhacay ee, hadda meediyaha een, waddankan maraykanka ah oo xoogga saarayo waxaa ka mid a in qoysas soomaaliyeed caruurtoodii een, laga helay maaragtay muxuu ahaa wax la yidhahdo birta culus ee loo yaqaana lead oo inta badan ku badan maaragtay macnaha een, rinjiyadii qadiimiga ah waagi hore la isticmaali jiray taas oo maaragtay runtii markii ilmihii la geeyey waxbarashadii ama iskoolkii la arkay maskixiyan inay yihiin ilmo aan deganayn ama aan xisaabta samayn karin ama aan waxbaro karin markii dhakhaatiirta la geeyana la arkay levelka ama heerka birtaasu inay aada u sarreyso xaggee ka qaadeen dadka soomaalida oo ilmahooda laga helay sidaad og tahay dadka soomaaliyeed marka ay ka yimaadaan soomaaliya waa soo qaxeen maahine waddankay u socdaan oo horumarsan waxay kala kulmayaan ma oga runtiina maaragtay muxuu ahaa dhibaatadan waxay ka mid tahay dhibaatooyinka lagala kulmo wadamada hore u maray si aad la socotid guryaha qadiimiga ah inta badan oo oo oo kun iyo sideed boqol kun iyo sagaalkii boqol ilaa iyo hadda jir ilaa markasta waa la cusboonaysiyahe rinjiyada la mariyaa macnaha bir ayaa ku jirta loo yaqaano liid loo yaqaano birtaasoo ahaa bir culus oo caafimaadka u daran rinjigana waxay u keentaa midabo kala duwanay u keentaa sida buluugga gaduudka oo rinjiga qurxiya waagii horaa la isticmaali jiray gaar ahaan waa kuwa la mariyo albaabada iyo darashadaha la mariyo wareegooda la mariyo si maaragtay loogu adkeeyo alwaaxa iyo maarata isugu qabtaan taasaa marka waxay keentaa marka rinjigaasu duqoobo ayaa waxay dhacda inay daataan oo dhulka ay ku daataan ama ayagoo bus ah ay ay hooraan oo dhulku dhacaan ilmihii hadda waa taqaanaa waa ilmo yar waa gurguurinayaan wax kastana waa cunayaan markaas ilmihii ay afkooda geliyaan waxa waaye cadi yar oo kamid a a wuxuu gelinayaa intaas oo kun oo milligram oo kamida suntaas kamida marka jirkiina waxay ku samaynaysaa sun ayay ku samaynaysaa waxayna inta badan dhaawacdaa xagga neerbayaasha ay xoog u dhaawacdaa iyo xagga keliyaha iyo caloosha ay dhaawacdaa marka waa sun runtii caruurta laga dareemo waxaadna dareemaysaa wakti dambe kadib inta hore ma dareemaysid wakti marka ilmaha ay galaan oo systemka nervuska ay dhibaato u geeyaan oo maskaxda unugyada ay barariyaan oo iskoolka markay tagaan la ogaado ilmihii inaysan waxbaro karin ama dabecaddooda ay qallasan tahay markaasaa la ogaadaa siciid basto rinjigan aad ii sheegtay oo soo daadanayo bulumbulyadiisa iyo jajabka ay carruurta cunayaan ee guryaha qadiimka ah ee soomaalidu halkaas ay u badan tahay sidaad ii sheegtay waa sax maxaa ku kalifaya meelo kale oo la degamo lemiya runtii muxuu ahaa dadka markay waddanka yimaadaan dadna waa dad waddanka gudihiisa iska dhiiba dadna waa dad maaragtay muxuu ahaa wax la yidhaahdo runtii maaragtay muxuu ahaa qaxooti ahaan lagu keeno dadka qaxooti ahaanka lagu keenaahu dawladdu waxay u raadisaa guryo la hubiyey ay u raadisaa oo ay mas-uul ka tahay iyadu dadka laakiinse waddankan soo degay processay galaan intay wax ka helayaan oo dawladda ka aqoonsanayso waqtiga qaataa waxaana dadkaas caawiya ama deegaanada ay joogaan maamulada ka jira sida degmooyinka ama tuulooyinka ama kiniisooyinka markaasna qofka wuxuu ku qasban yahay inuu galo guri tayadiisu ay liidato inuu galo taasaa marka waxay keenaysaa maaragtay muxuu ahaa wax la yidhaahdo inay dadka masaakiinta ama dhaqaalaha aan haysan carruurta badanna haystaahu ay galaan guryaha noocaas oo kale oo raqiista ah sidaad la socotid waddanka aan joognaah waa waddan capitalistia waaye waadna ogsoon tahay awoodo badan ay leeyihiin dadka maalqabeenka ama hantida leh problemku waxa waaye wuxuu ka taagan yahay waa guryaha guryahanaasna waxa wax ka bedeli karaa sharci ay soo saarto dawladda oo mamnuucaya in maaragtay macnaha wax la yihahdo la kareeyo ilaa haddana sharciyadaas waddankan xooggiisa kama jiraan qofkii la rabaa waxaa la yidhaahdaa haddaan guriga kaa kiraysanayno waxaan waxaan ka bedel waa haddii la arko oo la testigareeyo laakiin haddaan maaragtay macnaha wax la yidhaahdo la tijaabin ama la arkin maaragtay waxba ma tarayso hal mar oo inta qof lagu arkay warbixin meediyadu ay keentay wax lagu qabtaaho waa ay jiraan in maaragtay muxuu ahaa la sheegsheego laakiin wax nuxur leh oo weyn oo hadda maaragtay macnaha laga qaban karo ama laga qabtay ma jiraan laakiin mar haddii dhakhaatiirtii baartay carruurtaasi soomaalida ah ay caddeeyeen in dib u dhac xagga korriinka maskaxda carruurtaasi ay qabaan in xanuuno kale ay qabaan ayna ka qaadeen birtaasi maxaa wax looga qaban la'yahay runtii markaa fiirisid qofka markii uu imaanayo qaxooti ahaan ku imaanayo asaalim ahaan ku imaanayo waxaa laga yaabaa inuu meelo fara badan soo maro gobollo badan soo maro marka nina ma yaqaano exactly meesha horta uu ka qaaday lama yaqaano waa marka koowaad marka labaad macnaha waxa waaye dhakhaatiirtu ayaga waxay hubinayaan dhaawaca soo gaara carruurtan iyo inuu yahay mid rasmi ah oon waxba laga qaban karin ay cadday karaan in badanna dadka iyo guryaha waa lagu qasbaa oo waa la yidhaahdaa sheega haddii aad leedihiin liidkaas lama dhihi karo waa mamnuuc ma samayn karta lakin waxaa leeyahay dadka idin soo gelaya waa inaa u sheegtaan inay leedahay laakiin guryahaasi jabsan oo dadka uu soo gelayo hadda waa garanaysaa dadka nagu dad aqoon badan ula waxaan maahan dhibaataa haysa waddanka waa waddan qabow ah markay yimaadaan ilaahu guri geli ayaa ugu horreysa waxay la siiyo markay guri helaana gurigood waa sharaxdaan daadseed marka dhib kuna waxa waaye markii uu soo bato soo bato unbaa maaragta la dhihi karaa macnaha waxa la yihahda waxa laga qabto wax keliya oo laga qaban karaana waxa waaye sida aad ku aragtaba joornaalada in communitygaas loo sheego ku- kulan loo qabto loo sheego la yidhaahdo waxaase waxaasaa jira ama video afkooda ku hadlaya loo sameeyo laakiin macno weyn oo maaragtay macnaha waxa la yidhahdo intaas dhaafisan ma jiro waddankaana waa la socotaa communitygu siday u dhisan tahay ay isku difaaci kartaa Eh, waa gartay marka xaaladii ugu dambeysay ee hadda imise caruur ayaa ku wax noqdeen birtaasi Ah, runtii inta badan muxuu ahaa wax la yidhaahdo dad yar ayaa maaragtay runtii ayaa fursad u hela inay eh, attentionkiisa inay helaan media ama mediaha maaragtay inay la kulmaan laakiin waxaa jira dad fara badan oo ilmahooda markay iskoolka tagaan loo diro simple in waxba la baarin loo diro layihahdo ilmahaaga waa inaad geysaa macnaha special education waa inaad geysaa ama dugsiyada gaarka ah sababtoo ah ilmuhu lama soco karaan ama lama qabsan karaan dugsiyadan caadiga ah dadkiina waxaa waaye waxaa laga yaaba inaysan baaris badan sameynin oo maaragtay waa dad sababta soomaaliya een dadkii maaragtay magaalada jooga xooggiisa maaha dadka meelahan joogaa waa dad moogtahay miyigii soomaaliya ka yimid ee ka soo qaxay xooggoodii oo inta badanna wax walba u, u arkaya inay yihiin qadar allah iyo maaragtay muxuu ahaa wax la yidhaahdo dhibaato kale qiyaas hadda statistics ah oon kuu sheego oon ku idhaahdo eh, intaas ayaa jirta ma jiraan
siciid ciise maxamuud baasto oo ka mid ah ganacsatada jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka maine ee dalkan maraykanka oo khadka telefoonka ugu warramayay ibraahim xasan daanduri halkaad kala socoteenna waa v o a
degmada lowyacdo oo ku taala xadka u dhexaysa jabuuti iyo somalilan gaar ahaan dhanka jabuuti dadka ku noola ayaa waxay u badan yihiin dad kalluumaysataa iyagoo ka faa'iidaysta waddada isku xirta magaalada jabuuti iyo degmadaasi oo dhowaantan la dhigay laami inkastoo dhinaca kalena ay abaaro ba'anay ay saameyn ku yeesheen degmadaasi cabdulqaadir cumar oo ka mid a dadka degan degmada lowyacado ahna kalluumaysatada ku nool degmadaasi mid ka mid a ayaa waryaheena v o a ee jabuuti ramadaan muuse wuxuu uga warramay qaabka ay u kalluumaystaan
waxaan ka shaqaynaa lowyacdada shishe ilaa saylac ayaan kasoo kalluumaynaa in- ilaa in- in- ceebeed ilaa sacadiin dhulkaa baan tegnaa waxii ilaahay noo qorana waan soo helnaa dee kolkaan soo noqon laakiin se waxaa nagu yar iminka nagu adkaaday kalluunkii in, eh, barafkii baa nagu adkaaday oo warshadii baa naga cadilan warshadii hadday naga cadilanta wax noo samaynayana ma hayno dee dowladna caawisana weli ma hayno intaa waa noogu wax dhiba nagu haysa barafkaas.
warshadii Warsh- barafka yaa warshada barafkee naga cadilan unbaa dhib nagu haysa wax kaloo nagu haysa ma jiraan anagu haddaan beeshiradana kalluunka waxaad u iibgeysaan jabuuti haa jabuutan geynaa dee baawur baan saaraa ama fadadadaan ku wareejinaa mid keliyaata wadadii de imika waa tan la hagaajiyey looyacadi iyo jabuuti isku xidhaysay soo gaadiidkiina ma fududaan haa aad buu noogu fududay Geed- gaadiidku awal dee laashashkama ayaan ku wareejinanin een, eh, yaan kale ku wareejinaya imika dee shan madhi buu nagu geynayaaba wadadii qotoqodogba ma jirto adoo biraaxaan tegaynaa dowladda taa mahad baan u celinaynaa taasi aad baan ugu mahadinaynaa dowladda wadadaasi noo samaysay wixii kale karaankeedana inay noo inay noo samayso un baan laga yaabaa dee ilan lama Awil, ah, inta badan ah, dow- dowladdu een, jabuuti waxay ku eedeysaa qolyahan ah, kalluumaysatada in ah, arrimahan contrabondka iyo waxyaabahan sharci darrada ee inta badan xaggan somaliland ah, ka soo gala inay ka shaqeeyaan oo xaggii kalluunkaba badankoogu ay ka weecdeen maxaad odhan leedeed inta caynkaasa wallaahi arrinta caynkaas de hadduu qof wax sameeyo de dadkii way wada sameeyeen unbaa la leeyahay qof hadduu qaldamo dadkii oo dhani ma wada qaldamin rag way jirtaa dee qaaday baalkaasi kontarabaagaasi oo baahlihiina lagaga xireeyey dowladdu ilaa imika siday u xiraysan yihiin waxaad ka hadlaysaa kolka doomihii ee dowladdu deeq ahaan u siisay siisay.
dadkii aan reer jabuuti ee iyagu halkan loo yacadiyo dameerjoog iyo degmooyinkan deganaa ee markii dambena in lagu qabsaday waxyaabahaasi kontrabondka kalluumaysatada ahaa kuwaasaad ka hadlaysaa kuwaasaan ka hadlaya haa raggii deeqaha loo siiyey ee la yidhi ku shaqaystee kalluunka ku gurtay dadkana ku caawiyay ninkuna dee ka faa'iidaysta la yidhi way socdeen kontarabaa bay ku gureen doonyahaasi imika sidii bay ugu xiraysan yihiin dadkii lamana siin dowladduna kuwa dad kalena uma magacaabin umana malayno inay dowladdu dad kale u magacaabto ay tidhaahdo hooyo ku shaqaysta yaa markaa sidii kii hore unbuu dee kontarabaa ku guri unbaa unbaa dee qofkii biniaadankaa ka dhaadhaxsan annagu se dee kuwan la- la- waxaan u iibsanay ga- gacmaha iyagaan ku iibsanay ilaahay xoogga iyagu noo barakeeyoon ku iibsanay kontarabaana kuma guro kontarabaag waa waxaagii ood gubayso waa waxaagii ood gubaysa weeyaan kalluunka ma guro annagu wax dhaafsanna ma guro wallaahi annaga se wax noogu daran warshadaasi oo lanaga soo caawiyo iyaan dowladda ka codsanaynaa bal ka waran ah, dhulka beryahan abaaraa laga soo sheegayaa in iminka waxaan ah, halkan aan joogno ee degmada looyacadde ee qeybta jabuuti waxaa lagu arkayaa dhulkiiyo habaaskii uu ka kacaya oo badankiisu ingegay kayntiyo qalalan maxaad bal ka waran wallaahi de arrimahaas waa arrimo ilaahay ku xaggiisa ku maqan waxa weeyaan aad bay abaartu noo saamaysay dad iyo dunyaba wayna saamaysay geed qoyan ma arkaysid oo waa kaa geedkana xoolaha uu laayeyba marka waxa weeyaan abaartu wayna saamaysay galbeed waxaan ahayn oo aan cirka da'ayna ma jirto halkaa ilaa seylac waa isku xidhan tahay ilaa jabuuti waa isku xidhan tahay abaarta xooluhuna waa adiga arkaya way wada bakhtiyayaan wax laga faa'iidaya ma leh geed hay cunayaan ma leh waa ka abaartaasi wallaahi ilaahay umaan day ka sugaynaa raxariistiisa abaartaasi aad bay noo saamaysay kaasina wuxuu ahaa cabdiqaadir cumar oo ka mid ah kalluumaysatada degmada looyo caddo waxa uu warramayey waryaheena v o a ee jabuuti ramadaan muuse
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a ciidamada ammaanka ee dalka masar ayaa dilay qof isa soo miidaamiyey oo qorsheynaya inuu weeraro ka fuliyo gobolka siinaay ee dalka masar faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya wariyaha v o e da magaalada qaahira xusein saxnuuni ciidamada amniga masaarida ayaa dilay qof xili uu isku dayayay inuu fuliyo howlgallo ismiidaamin ah magaalada cariisha ee gobolka siinaay warbaahinta masaarida ayaa sheegtay in ciidamada gacanta ay ku dhigeen gaari ay ka buuxeen walxaha qarxa oo beegsanayay inuu isku qarxiyo mid ka mid ah dhismayaasha ciidamada amniga ee magaalada cariisha sarkaal u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda dalkani ayaa warfidyaanka u sheegay in ciidamada gacanta ay ku dhigeen gaari ay ka buuxeen walxaha qarxa kadib markii ciidamada si xoog ah ay ku joojiyeen gaari si xowli u socday sidoo kale sarkaalkan ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in ciidamada rasaas ay ku fureen gaariga taasoo sababtay geerida ninkii naftii huraha ahaa ee waday gaarigaasi hadalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa lagu sheegay howlgalka ciidamada ay kaga hortageen ismiidaamintaasi inuu ku dhaawacmay qof rayid ah oo marayay waddada kaasoo la dhigay mid ka mid ah cisbitaalada magaalada cariisha ee gacanka siinaaya ciidamada amniga iyo gawaarida gaashaaman ee dalkani masar ayaa lagu arkayay ayagoo si weyn u ilaalinaya waddooyinka magaalada cariisha waxa ayna baarayeen dhammaan gawaarida dadweynaha ee marayay shaaracyada waaweyn ee magaaladaasi bilihii ugu dambeeyey gobolka siinaaya ee dhaca waqooyiga dalkani waxaa ka socday howlgallo milatari oo ka dhan ah dagaalyahanada islaamiyiinta ee kasoo horjeeda dowladda masar kuwaasoo weeraro iyo qaraxyo dhowr ah ka fuliyey gobolkaasi iyo magaalada kaahira tiro badan oo ka tirsan ciidamada masaarida ayaa dhintay labadii sano ee ugu dambeeyey ka gadaal markii maleeshiyada jihadoonka ahi ay weerareen dhismayaasha dowladda iyo baraha ciidamada ee waddankani tan iyo markii xukunka laga tuuray maxamed mursi madaxweynihii hore ee waddankani waxaa sare u kacay weerarada iyo qaraxyada kooxaha islaamiyiinta ay ku beegsanayaan madaxda iyo ciidamada masaarida xuseen saxnuuni v o a qaahira
warbixin uu soo saaray ururka ganacsiga iyo horumarinta ee qaramada midoobay ee onctad ayaa sheegay in hoosu dhac dhaqaale uu ka jiro dhulka falastiin markii ugu horreysay muddo lix sannadood gudahooda warbixintan cusub ayaa waxa ay ka digaysaa in deegaanka khaza uu noqon doono meel aan lagu noolaan karin in ka yar lix sannadood haddii xaaladan dhaqaale ay sidan kusii socoto waryaha v o e da liisa shalain ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada jeneva ibraahim xasan daadurey ayaa inoo soo koobaya hay-adda onctad ayaa sheegtay in xaaladda haatan ka jirta marinka gaza ay tahay mid sii xumaanaysa oo ka sii liidatay sanadkii kun sagaal boqol iyo lixdan iyo toddobadii ee bilowgii qabsadii israa'iil ee dhulkaasi isuduwaha hay-addaasi untaag u qaabilsan gargaarka shacabka falastiin maxamuud el khafiif ayaa wuxuu sheegay in xaaladaha sii xumaanaya ay sababta ugu weyn ay tahay in dhaqaalaha dhulka falastiin hoos u sii socdo dhaqaalaha ayaa wuxuu hoos u dhacay in ku dhow boqolkiiba konton iyadoo shaqola-aantuna ay si aada u korortay dhulka falastiin ayaa sanadkii lasoo dhaafay waxaa shaqola-aantu ay gaartay soddon boqolkiiba dabcan xaaladda khasana aad ayay u liidataa iyadoo shaqola-aantu ay tahay afar iyo afartan boqolkiiba al-khafiif ayaa wuxuu intaasi ku daray in shaqala-aantu ay aada u saamaysay una dhibaataysay haweenka da-da yar taasi oo tobankiiba ay siddeed shaqala' yihiin warbixintu waxay intaas ku dartay in qoysas aada u badan ay haatan haysato badbaado la-aan xagga cuntada ah waxaana korortay tirada qaxootiga falastiiniyiinta oo si aada ugu tiirsan cuntada iyo gargaarka ay ka helaan ama qaybiyaan hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobay oo tiradoodu ay dhammayd laba iyo toddobaatan kun taasi oo gaartay sagaal boqol oo kun shan iyo tobankii sannadood ee lasoo dhaafay ongtaad ayaa waxa ay ka digaysaa in qasar laga yaabo inay noqoto meel aan nololi ka jiri karin labada kun iyo labaatanka haddii xaaladan dhaqaale xumida ah ay sii jirto xanibaadda dhaqaale israa'iil ee khaza iyo howlgalladii militari ee lixdii sano ee lasoo dhaafay ayaa waxa ay aada u wiiqeen awoodda khaza ee waxdhoofinta iyo in ay abuurato ganacsi gudaha ah warbixintu waxa ay sheegtay in taageerada deeqbixiyaashu ay tahay halbowle muhiima laakiinse aanay waxba ka beddelaynin horumar la-aanta haysata shacabka saboolnimadu ay dishootay ee falastiin warbixintii wariyaha v o eda geneva liisa shlein waxaana inala socodsiinaya ibraahim xasan daandure halkaad kala socotayna waa v o a dhegeystayaal haatana waxaan idin soo qabanaynaa heestan waxaa ku luuqeynaya fanaanka alla u naxariistay maxamed cumar xarago iyo fanaanada zahra mire
shaqadira midugda ku raacshay waxaad kula dekaysaa ina waa la doonaa waalid laga ducaystaa dadab lagu aroosaa amacashaqadira midugda ku raacshay waxaad kula dekaysaa markandooga eegnaana dumar qabiduwow sharaf dumar qabiduwow sharaf dibad meer kuwa wacee markandooga eegnaana markandooga eegnaana dumar qabiduwow sharaf dumar qabiduwow sharaf dibad meer kuwa wacee jacaylkuna halkuu dego
codadkii cabdulaahi cumar xarago iyo zahre mire wehliye ayaa ugu dambeysay idaacaddeenna subaxnimo intaan dhegeystayaal mar kale awooda ku kulmi doono afarta galabnimo waa ibraahim xasan daandure iyo xuseen barre aadan oo idin leh nabadgelyo
ka doorse sidanduuda waa inaad u deristaa waa inaad u deristaa u deristaa deristaa waa inaad u deristaa u deristaa
This program has come to you from the Voice of America, Washington.